الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah saraakiil turki ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qaraxa oo maanta lagula egtay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta weerarkaasi faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan banaadir ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal ku qaaday fariisin maleeshiyaad hirdada ay ku leeyihiin mid ka mid ah xaafadaha degmada kaxda ee magaalada muqdisho qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan waa munaasabad nabadoon ay ku caleemasaaranaysa jufa ka tirsan beesha saruuro oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug mas-uuliyiin iyo waxgarad ka qaybgalay xafladda faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan kataayib ikhbaariya oo muuqaal cusub ka soo saaray gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose sidoo kale waxaan caawa faafreebka idinkugu hayaa taxanaha warbixinadaan ugu magac darnay maanta oo kale afar iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay qodobadaasi xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad maqli doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil turki ah kuwaasi oo maraya duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaraxan oo ka dhacay halka loo yaqaan tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho waxaa lagu dilay laba sarkaal oo turki ah halka sidoo kale ay la dhinteen shan askari oo murtadiin ah oo ilaalo u ahayd saraakiisha turkiga waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo turki ah kuwaasi oo dhaawacyadooda uu garaab yahay waxaana burburay gaariga ay saraakiishaas la socdeen ee qarxa lala egtay banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen fariisin maleeshiyaad hirdada ay ku leeyihiin xaafadda roobdaay degmada kaxda ee magaalada muqdisho dagaalkan waxaa lagu dhaawacay taliyaha maleeshiyaadka shaadadirarka ah ee deegaanka garisbaale kaasi oo xilliga weerarka uu dhacaya ku sugnaa fariisinka murtadiinta waxaana taliyaha la dhaawaca lagu magacaabaa abshir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka markana munaasabad nabadoon ee ku caleema saaranaysa jufa ka tirsan beesha saruur ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadaas iyo waxgaradka wilaayada mudug xafladdan oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay waxaa nabadoon ku caleema saartay jufada wacdaan saruur oo ah curadka beesha saruur waxaana nabadoon ay u doorteen nabadoon bootaan suuge habarwaa oo loo doortay nabadoonka jufada wacdaan saruur ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada nabadoonka caleema saaratay aniga waxaa la yidhaha cabdi axmed cali jimcaale walaayadda sharafta iyo haddii ilaahay kuu roon yahay gogoshaa noogu yeertay oo dadkaas in badan duurka ku kala jiray isu keentay haddana xiriiriday nin odayoo hogaama inay u yeelaan idinkana waa u mahadcelinayna ajir iyo xasanaad iyo sharaf badan iyo diintay hogaanshaan ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ayaa wixii u barakeeyaa baraka leh dadkan kale waa maqluuq iska nooloo haddii ilaahay kuu roon yahay ayinku iska daciifa ilaahay ha ku barakeeyo annaguna kuwii diinta qaatoo haddii ilaahay kuu roon yahay culimmadooda u adeega oo waxa weye hadday duur jiraan iyo hadday magaalo joogaan u soo adeega ilaahay ha naga dhigo nabadoonka bootaan oda sugaan doorannay dhammaanteennu annagoo beesha wacdaana oo saruur ka dhalannay annagoo asugaan doorannay asugaan keensannay wixii uu noo keeno walaayada unalayaana waa uga dambaynaa
maxamuud maxamed shiikhow dhiblaawe waaye walaayada sharaftale ee meesha naga wacday iyo nabadoonkanaga ayaan u soo gurman ilaahay inuu barako naga raacsiiyo ana kana naga raacsiiyo inkana naga raacsiiyo baan ka barin bootaan cudo suge ayoo duubkiisii maanta oo sabtiya aan ku nimid walaayada waxaan ogeysiinay ninkaas garbihiisii inaan nahay sharafta leh iyadoo saasah baa waxaa waaye meesha duurgalka iyo dadka dhan iyo odagii uun markaas laga su-aali lahay inuu yahay annakuna aan kaaliyihiisii ka dambeeyey aan nahay aan ku su-aal qolada aan nahana waa orod saruur wacdaan afar geesa codana uu ka yahay intaasaan idinku soo dhaweeyay guddoome inaa la barakeeyo waxaan anigoo ah cabdulqaadir xasan shiikow waxaan u mahadcelinayaa walaayada sharaftale iyo odayaasha nabadoonada ee khiyaarada waxaan mahadcelin ka bacdi waxaan meesha u nimid oon gogoshaan u dhigannay annagoo ah beesha saruur oo heer wacdaan waxaan gogoshaan u dhigannay nabadoon inuu kutubka ilaahay nagu dhaqo ayaan u doorannay bootaan oda suge wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilaahayaa mahadda iskale gogosha tani maanta aan isugu imaannay ilaahayaan mahaddaas u celinaynaa gogosha waxaa iskale beesha reer wacdaan waxay u dhigtay nabadoonka caanka ah bootaan oda suge inuu ku xiriiriyo diinta islaamka uu ku dhaqmo nagu dhaqo ku dhaqmo nagu dhaqo ayaan gogosha u dhignay nabadoonkii diinta islaamka hogaamiya dadkiisa ku dhaqa muslimiinta ku dhaqa ilaahay ha ka dhigo annaguna kuwii diinta raaca oo ka dambeeya diinta ku hogaansanaada ama nabadoonkooda ka dambeeya allaha naga dhigo intaa ka gadaal gogosha waxay ku munaasabadeedu tahay anigoo ah sheegtay ninka la yidhaahdo gogosha waxay munaasabadeedu tahay nabadoon inaan ku doorto waxaa nabadoon aan ku dooranaynay bootaan odoo suga annagoo ah beesha wacdaan saruur nabadoonka aan u dooranayno inuu nagu hogaamiyo diinta islaamka iyo cadaaladda insha allaahu ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo nabadoonkana ilaahay uu la garab galo cadaaladda iyo diinta islaamka aan u doorano inuu nagu hogaamiyo
magaca maxamed xasan faarax waaye gogoshaan waxaa loo dhigay maaragtay beesha wacdaan nabadoon inay maaragtay calaama saartaan waa bootaan ada suga ninka la yiraahdo diinta islaamka nagu horkaco annaguna aan sukarab taagno kula shaqayno saas anaguna diyaar unaa garbihiisiiyaan nahay haddii ilaahayba idmo hadee saasay walaayaduna ogaanaysaa qaraabada saruuran ka dhalana saasay ogaanayaan haddee gogosha waxaan u dhignay maaragtay saas baan u dhignay ilaahay idankii
magacaygu waa maxamed afrax faarax oo ka mid a odayaasha beesha saruur hadda maantana nasiibka u helay inay xafladan quruxda badan iyo caleemasaarka nabadoon ugaas bootaan oda suge annaga laba kaari kuu noo hayaa mid waa midaan midna horey ugaas noogu ahaa waa curad saruur ugaas buu noo yahay sidaasaan ou annaga noogu qaymaysan yahay maantana waxa weeye waa la sii qurxiyo xafladdaana loo sameeyey waa la caleema saaray saasaan uga soo qayb galnay xalfadan sarabta iyo nidaam kale oo nabadoonbootaan odan sugay annagana ugaas hore noogu ahaa xilkii ugaasnimadana wuu noo haynayaa tanna hadda waxa weeye wuu noo haynaya haddii la hoggaamo tolkayaa u gartay marka alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay hoo fududeeyo annagana waxa weeye kuwii ku adeeca allaha naga dhigo diin kitaabka islaamka wax nagu hogaaminayo annaga nin kastoo odayo wax garanaya xil baa saaran bulshadana ayaanta hawshaan waa ku socotay haddii alluhu ogolaado waxa weye bootaanoo garabkaagaan taagannahay odayaashii kula shaqayn jiraan nahay haddana waa kula shaqayn doonnaa nabadoon waa dhibane sidiisaba waa dhibane waxa weeye waxa marka tale ugu dhow inuu ilaahay xiriir la yeesho oo daacad ku shaqeeyo way adduun wax nafaca ka heli maayo waa dhibane iska shaqeeya marka haddaad aakhire iyo adduunba aadan waxba haysan aa khasaare ah laakiin biniaadanka waxba ka heli maynee inaan marka ilaahay ku dhowaano oo waxaan samaynaynaa wax adliya ay noqdaan oo aanan dadka bulshada ahoo na wakiisho odayaasha samaystay aanan midna dhaqaajin midna soo dhoweysan ee ay noo ahaadaan anigu waxaan soo maray maamullo haddii leyn kaa xirmo habeenkaa la socdaa habeenkaa la socdaa citaalkaas meesha leynku kaaga xiran yahay male hadda waa ka gudubnay habeen nin nabadoonana la caadi mayo nin qaadiya la caadi mayo nin mas-uula la caadi mayo maalin cad waayo wixii la wada hadlaa wixii lagu hadlaana waa kitaabka islaamka waa faa'iido alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay maanta waa naga baxshay waxaan ognahay oo nabadoon iyo ugaas bootaan uu og yahay boqol baan bixinaa hadda mana qaadano odagu boqol buusu cidda ka soo qaadaa mana qaato waxaa lagu salimaa qabiilna ma qaadato awalna boqolka saas iyadoo loo fadhiyo aa qabiilada u tashan jirta wax yar oo macnaha inta laga siiyo qabiilidamka qabiilada u tashan ama nin baab nin loo dhigi jiray waxaas waxay ahaayeen sabiil jaahil ihin laga soo bixay maanta xaqa qofka ilaahbaa waxa aan u adeegaynaa marka waxay noqon doonaan qof xaq leh oo xaqiisa la siinayo ilaahay xaggii marka inaan uga helno nasteexa maahane dadka annagan hadayaal naga dhigay oo horena soo mariyey asxaan waxaa noo sameeyey oon dadka u jecelnahay qofkii wixii awaamira naga qaata oo wixii guudoo la keeno noo fududeeya qofkaas anaga ammaan noo galay oo nala shaqeeyey waxaan leenahay marka soo dhowow xafladdaana aad baan ugu mahadcelinaynaa walaayadana aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo hadda isku xirka iyo abaabulka ay leeyihiin laakiin iyagu naguma amrin ee waa nala taliyeen taladoodii baan qaadannay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa tala fiican waayo dadku haddaysan hoggaan lahayn ama wax la taliya lahayn ama maal u laabtaan lahayn waxa weeye waa waxa weeye isma isma maamuli karaan taladoodii baan qaadanay awaamirtoodii baan qaadanay waana mid ay mirahan ka soo baxeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leenahay bootaanuu soo dhowow maanta waa taariikh runtii ay maraysaa wanaagsan oon maraynaa waxaan ku shaqay doonaa si fiican oo aan shareecada islaamka waafaqsan waana ku garab taagannahay wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu xuseen rooble afrax ciddii garanaysoo dhan waxaan leenahay waxaa gogol xaflad sharaf badan aan ka soo qayb galnay oo lagu maamuusayo nabadoon bootaan udus uga habarwaay oo ahaay asal nabadoonna ahaay ugaasna noo ahaa ayaa maanta w loogu daray waa haddana waa loo kordhiyey waxaan leenahay bootaanuu soo dhowaaw xilka lagu saaray iyo xafladda lagu dhigay ilaahay ha kuugu dembi dhaafo kii ilaahay dartii ku shaqeeya iyo diinta islaamka iyo kitaabka u nusreeyana ilaahay ha kaa dhigo annaguna goobjoog baan ka nahay waxaana ummadda u sheegi doonaa ama dhegeysanaysa ama maanta joogta bootaan in loo dhigay xaflad sharaf badan qaraabadiisu inay weyneyday walaalaha walaayadaha inay ka soo qayb gashay inay aad iyo aad ayaantaan ugu jireen ummaddu inay hoggaan yeelato oo ay dhismo wanaagsan ay israacaan ilaahay ayagana ajar ha ka siiyo diinta islaamkana ilaahay ha darajeeyo gaaladan allah jebiyo intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ah ee mudug والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة العساء إلهي بان مهاتسان نقاد غيداد مسلمين نسيه نبعة الإسلام نبعين كيسا أن لسوء نبعين كيسا واوين نبعين كيسا فراها بدن ويقوا واوين نبعة الإسلام والإيمان الله يسوء كان كان ماشان إن بدن إن بدن إن بدن أن أمهد علينا الحمد لله ثم الحمد لله بعد الله وحن أمهد علينا ولا الله أن باشا وعلان سرور وقوشان يحفلت دان قيمها بدن له oy maanta ku dooranayaan nabadoon nabadoonkaasoo nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka walaalaha gogoshaas noo dhigay quruxda badan oo sida fiican noo martisaray oo waxa weeye ka soo shaqeeyey oo u soo tacjiilay wakhtiga ku bixiyana waa u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan kaloo u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda caleemasaarka nabadoonka beesha wacdaan saruur hadday tahay culamaa u diinka dhallinyarada ganacsatada iyo walaayada ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka mudug dhammaan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaahu axsana ileyk intaa kadib waxaan leeyahay nabadoonka falyatafadan mashkuuran soo dhowaaw aan ku soo dhoweyneynaa ilaahay dartiis iyo walaalnimo iyo derisnimo aan kugu soo dhoweyneynaa waxaan leenahay xilka weyn ood qaaday ilaahay kula garab galo isaga waxa weeye khaaliqa isaga ummadda u taysiiriya wax kastoy culus u fududeeya ilaahay kuu fududan ayaan leenahay waa culays waxa weeye bili-aadmigu waa iska ticiif waa iska tabarir yihiin nabadoonnimada iyo maamulka iyo mas-uuliyaddu waa culays ilaahay kula galab galaan leenahay annaguna intii karaan keennaa waan kugu soo dhoweynaynaa waana kula shaqay doonnaa deris wanaag iyo diin iyo waxa weeye waxaan kuu rajaynaynaa inaad ummadda kii anfaca tolkiisa anfaca gobolka anfaca qabiilka si guud u anfaca inuu ilaahay kaa dhigo annaguna waan kula garab taagannahay hiil iyo hoo wixii karaan keennaa insha allahu tacaala beeshan waxaan leeyahay nimayow nabadoon waa iska kalifan yahay waa miskiin ma shaqaysto waxa weeye dadkuu ka shaqeeyaa yaan la dhibin oo ilaahay uga baqa wixii uu idiin keeno oo wanaaga ku qaada wixii aad ku saluugtaanna si tartiiba oo walaalnima uga nasteexeeya xanta iyo beanta iyo barbagandadu waxa weeye ummadda wax badanay fasahadiday beeshana sidaasaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa kii idin qaada oo idin anfaca oo ummadda dhan qaada inuu ilaahay ka dhigo bootaan oda suge waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay intaas waxaan ku dari rabaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dad muslimiin aan nahay waa naloo tashaday cidda noo tashatay oo diinka u tashatay in ilaahay oo amaalkeeda siiyo meel xun alla ka bixiyo ilaahay inuu gaalada si guud u jabiyo maraykan ilaahay si guud inuu u jabiyo yuhuud ilaahay inuu baabi'iyo nasaare inuu ilaahay ku daro ilaahay inuu naga dulqaado waxaa dulligaa oo ama murtad leh ama murjif leh ama munaafiq leh ama waxa weeye gaal leh oo isukaana soo bahaysto diinkeenna inay demiyaan raba ilaahay meel daran ha ka bixiyaan leeh ilaahay suukaana demi dhaafo kuwii jinnada isku soo booqdan allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah abwaanada beesha saruur ayaa goobta tixiyo shirbaa ka soo jeediyey waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan wareerino sida muuqato kalamaana wareerino kalamaana wareerino kalamana wareerino kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino idinkana waxaa laydinka rabaa wacdaanow wadaadkaas idinkaa duubtee warya wax dheef wooxoo waadow warya wax dheef wooxoo waadow ku soo waarsaado yaan laawey ku soo waarsaado yaan laawey ku soo waarsaado yaan laawey walaayaduna waxay leedahay waa idinka aqbalnay ununa waajiibaan dhahno warkiisa alla wareerimawarkiisa alla wareerima
warkiisa alla wareerima
markan waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu munaasabada ka jeediyey nabadoon bootaan suge habarwaa nabadoonka cusub ee jufada wacdaan saruur ee ka tirsan beesha saruur bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ayaa mahad iskale dhaliyaarta iyo culummada ka soo qeyb gala xafladan laygu caleemasaarayaa ayaguna mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa dhammaantanyo xilka lay saaray horaan u haye isagoo kale caleemasaaraan u la yidhaahe waa kordhin waaye waa la ii kordhiyey saan u dareemayo waan qaaday xilkaas diinta islaamka inaan ku dhaqanno waa ku dhalanay ayaan mataqaanaa adkaynayaa ayadaasaan ku hogaamaa wixii muslima oo mataqaanaa kutubka ku dhaqma islaamka culummada ka shaqeyday oo isku mataqaanaa juhdiga badan ku bixiday oo in dib dambe haddana odayaasha la kordhiyo aqoontooda iyo mataqaanaa awoodooda kale waa u mahad celinaynaa sida xilkana ii saaran waan u qabanayaa haddii ilaahay idmo aan u malayhaa anigu musuqmaasuq kuma aanan dhaqmi jirin u malaymayo inaan wax ku kordhiyo maahane nin aan haqiisa qaato ka soo bixi maayo intaan hawshaas ku guda jiray laakiin intaasaan mataqaanaa waxaan kusoo shaqayhayay islaax baynanaas hadeerna waa kordhinaya haddii ilaahay idmo haddee waana mahadsantihiin khiyaarta ka soo qayb gashay culumada intaas waa u hambalyaynaa waana qaadanay sida quruxda badan oo looga soo qayb galay xilkaasna dee waxa waaye nin xil qaada eed qaadaa la yiri inaanuun dadaalo ayaan jeclahay diinta islaamka aan ninka la yidhaah wixii mataqaanaa aan ku dhaqanno waana ku dhalano waana ku dhaqmaynaa haddii aan la idmo waa idin soo dhoweynayaa ilaahay maaragta xilkaas waa xil culus howl aad leedahay waxa waaye danta guud iyo waxa la yidhi danta gaar inaad un danta guud hormaridaan ninka la yidhaah xilkaas la ii saaray hadde waa idin mahad celinayaa meesha ilka iyo diiskana diyaar moogtihiin inaad ila qaadeen xilkaas waxaan u maleeyahaa dagaadka dambe iyo maaragta iska daba wareeg dambe jiri ma doono rag afar nimaa ila shaqay doonta oo meesha ka magacaaban waxaan rabaa wixii aan u soo gudbiyo si toosa inay ninka la yidhaah ila qaadaan anugu oday guudaan ahay markii la ii yeeray ayaan odayaasha mataqaanaa la talaysa ahaan u ima ahaa waxa kale oo aruuriska beelaha wax ka qaadidooda ragaa iigu qoran dhallinyaraa oo ila shaqay doona haddii ilaahay idmo intaasaan uga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يا المهد علينا na ahaysiiyey na abuuray annagoon jirin na ahaysiiyey haddana naga dhigay muslimiin naga dhigay awooddeenna iyo caqligeenna iyo cilmigeenna maaha na waafajiyey inaan addooman u noqonno asaga na nooleeyey haddana maantay oo kitaabkiisu talinayo alxamdulilahi rabbialcaalamiin allahaasaan mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran uma waanu mahad celinaynaa qaraabada jifada reer wacdaan saruur ee maantay xafladdan u dhigatay inay ku duubato duq shareecada islaamka ku hogaamiyo aragtidooda wanaagsan iyo xulashadooda waan soo dhoweynaynaa waana uga mahad celinaynaa annaguna xaggeenna diyaar baana wixii xaggeenna insha allahu tacaalaa wixii la shaqaynta samadoonka wixii annaga xaggeenna ahna diyaar baanahay waa soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa duqa waxaan leenahay mas-uuliyada ku fuushay tii hore kuu saareeda mid kale laguugu daray ummadda marka haddaad si uun isxilqaan ah aad duqu ahayd maanta duub weyn oo lagu saaraa ku saaran mas-uuliyad kalea ka dhalata oo tii hore ku saareed ka weynaa ka dhalata waxaa lagaa rabaa marka insha allahu tacaalaa waa ku fuushay maanta waajib kugu ah tolkaa inaad gacanta hoos u geliso gurgur inaad uga warqabto waxaad maqlaysay ragga qaar inay reer duur aan aha lahaayeen duurka inaad gashaa lagaa rabaa guryaha gabdhaha wiilasha joogo waayeelka joogo kullu yaa taarugusalaadoo guryaha ku nool yaa muwadiriin ahoo asxaabul darooga ah oo guryaha ku nool yaa noloshoodu hoosaysaa yaa ma garanaysaa daruuf ilmaha la dhex jiifo qaraabada waxaa la rabaa inaad kor u soo qaado ruuxdooda in madaarista qur-aanka ee dumay ee laga kala tegey waxaa la rabaa dib loo soo nooleeyo dadku sida ay isu raacraaci karaan in laysu raaciyo meelaha dugsiyada qur-aanka aysan ka jirin in dugsiyada qur-aanka laga furo dadka kuwa dhadhow oo tuulooyinka ama degan ama u dhow madaarista in lagu soo xiro xalaqaadka cilmiga in lasoo xaadiro in ma garanaysaa ummaddii shayddaanka lagala diriro maanta mas-uuliyad ku saaran waaye adiga iyo ragga insha allahu tacaala garbahaaga ahba insha allahu tacaala marka inaad hoos reerkii gacanta u geliso maaha waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan maye samadoonka waxaa waaye walaayada iyo moogta qabiilka inuu udhexeeyaa la rabaahe ee qaaraanka inuu waxaa la rabaa wax waxaas waa ka weynta arrinta taa waa ka weynta hawsha hawshaas ma aha ummaddu nololay u baahantaa mana noolaa karto haddaysan jirin qudwo ay ku daysato iyo cid ay uga daysa- daysato iyo cid ku hanuunisay cid ku hagta haddaysan jirin ma gaari karto hadafka ma gaari karto ay leedahay marka sidaas darteeda in ma garanaysaa ummaddii diinka lagu hanuuniyo lagu hago laysu aruuriyo qaraabadii la xiriiriyo ballanteenu maxay tahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan khayrka inaan isugu kaalmayno wanaagga inaan isugu kaalmayno deriska in la xiriiriyo naftooda dhaqankooda la toosiyo la hagaajiyo ummaddu ummad diimeed ay noqoto hoggaanku hoggaan diimeed noqdo dadkana la iskugu xiro calaaqadu inay calaaqad diineed noqoto oysan noqon casaba uun lagu riixaayo deriska lagu riixaayo lagu dhibaateeyahayo inaysan noqon annagii reer hebel xaa naga dhexeeya aysan noqon ummaddu waxaa la rabaa in xaqa ay leedahay si sharciya loogu doono xaqa lagu leeyahayna si sharciya looga bixiyo insha allahu tacaalaa tolka waxaan leenahay tolow soo dhowaada duqa aad noo keenteen wayn ka aqbalnay wayn la qaadnay wixii annaga xaggeennaana la shaqaynta diyaar baanu nahay laakiin xaggiinna sida odayaashii ay u yidhaahdeen naga iga horreeyey keentaya ka tag arrintiiay noqone duqaha lala shaqeeyo intuu wanaagga ku toosan yahay wixii qalloocoho lagu arkana waa bini aadami yaan la dhaleecayn gacanta inta la soo qabto ha loo naseexeeyo si cilmi iyo caqliya oo ma garanaysaa aan ahayn dacaayad aan ahayn derbiyada lala fadhiisto ha loo naseexeeyo gacanta ha la soo qabto sidaanu sida aan ku ballanana maaha diinna maaha dabeecad wanaagsanna maaha dadkana isu keeni maaha la dhaho wixii kala geynaho lagu arko insha allahu tacaala kama filayne laakiin haddii lagu arko in loo naseexeeyaa la rabaa mar kale iyo mar kale waxaan dardaarmaynaa samadoon bootaan reerka macrifadooda diineed inaad kor u soo qaado insha allahu tacaala gacanta hoos inaad u geliso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafareeb kurarka ayaan isa soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan taxanaha warbixinadii aan ugu magac darnay maanta oo kale afar iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا maanta oo kale afar iyo labaatankii ramadaan waxaa la bilaabay dhismaha masjidka jaamica ah ee camar bni caas ee magaalada fustaat ee dalka masar sanadkii labaatanaad ee hijriga ayaa si rasmi ah masjidkaasi dhismihiisa looga bilaabay magaalada fustaat ee ka tirsan dalkaasi masar waxaana loogu magacdaray magacyo dhowr ah oo ay ka mid tahay masjidka faatixa masjidul catiiq iyo magacyo kale wuxuu ahaa masjidkii ugu horreeyey ee laga dhiso dalka masar iyo guud ahaanba mandiqadda qaaradda afrika maanta oo kale afar iyo labaatankii ramadaan haliyey ka tirsan guutada istishahaadiyiinta xarakada al-shabaab ayaa beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka buulaguduud ee wilaayada jubbada hoose weerarkaas ayaana lagu dilay in ka badan konton murtadiin ah maanta oo kale sanadkii kun afar boqol toddoba iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ka howlgala gobolka laamu ayaa weerar kamiin ah u dhigay ciidamo silibiyiin kenyaati ah weerarkaas ayaana lagu dilay lix askari oo salibiyiin kenyaati ah maanta oo kale afar iyo labaatanka ramadaan sanadkii kun afar boqol kow iyo afartankii hijri howlgal uu fuliyey haliyey ka tirsan istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu khaarijiyey guddoomiyihii mudug ugu magacownaa maamulka ashahadala dirarka ee puntland murtad axmed muuse nuur waxaa murtadkan lala khaarijiyey saddex ka mid a ilaaladiisa camaliyadda ayaana ka dhacday xarunta maamulka gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo dhinaca uu ka taliyo maamulka riddada ah ee puntland maanta oo kale afar iyo labaatanka ramadaan sanadkii kun afar boqol sideed iyo soddonka hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka mid ah u dhigay ciidamo silibiin kenyaati ah oo ku socdaalayay gobolka wajeer waxaana allaah fadligiis howlgalkaas lagu dilay sideed askari oo silibiyiin kenyaati ah maanta oo kale sanadkii kun afar boqol afar iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka mid ah u dhigay ciidamo silibiyiin yugandhees ah oo ku socdaalayay duleedka degmada janaale waxaana halkaas lagu dilay sagaal ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta oo ay ku jiraan laba sargaal isla maalinkaas afar iyo labaatankii ramadaan sanadkii kun afar boqol afar iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka gallibaax oo hoostaga degmada galcad halkaas oo lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah xubinteenina dhegaystayaal maanta oo kale iyo maxaa dhacay waa naga intaa tan iyo xubinta soo socota sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
waa hagaag dhegeystayaal markan kitaab ikhbaariye ayaa muuqaal cusub ka soo saartay gurmadka loo sameeyey dadka ay fataaduhu saameyn ee ku dhaqan degmada kamsuuma waa kuwan qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ee ka soo muuqday isdaarka cusub
alxamdulilah rabbilcaalamiin warta ilaahay baa mahad leh hadda una meesha roogna degmada kamsuuma ee degma ahaan iyaa may la qaybiyo raashiin oo ba'an ah sida raashiin iyo beesa ba shandaruuba iya la qaybiyo allahi oo sheeni iya mahad iska leh awalan iya mahad iska leh kadibna wilaayada islaamiga oo sharafta leh iya dadka inshaanti iya dadka an qaybiyoyte si wanaagsanna lan qaybii waa kay sidaas iyaa jirte alxamdulilah ilaahay iyaa maxaddaas iska leeya
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan weli ku gudisnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwaayman bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee ku dhaqan magaaladaasi haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay wax ay duqeymo ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiina kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen koob iyo sagaashan kale goobaha yuhuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid a waqooyiga magaalada khaza iyo sidoo kale magaalada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan duqeymaha yuhuuddu ay ka geysteen mandiqada rafax halkaasi oo dad fara badan maanta ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale yuhuuddu waxay duqeymo kuwa la mid ah ka geysteen xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi ee magaalada khaza sida muuqaalo la baahiyey lagu arkaya maanta haddaba intaan ka bixin gumaadka yuhuudda ballaan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee shahiiday tirada guud ee shuhadada iminka waxay gaartay soddon iyo saddex kun iyo soddon iyo toddoba ruux halka dhaawacana uu marayo toddobaatan iyo shan kun lix boqol lixdan iyo sideed ruux markaanaan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada khanyunis ee dhacda koonfurta khaza iyo sidoo kale bartamaha magaalada khaza yuhuudda ayaa khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta ka dhacay khaza muqaawamaduna waxay sheegeen in askar fara badan oo yuhuud ah ay ku dileen dagaaladaasi kuwo kalena ay ku dhaawaceen xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa oo nagaynta aad buu mahadsan walaalkan ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisel aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu